waxaan u mahad celinaynaa shaqadii wanaagsanayd ee ay qabteen maamulka gobolka banaadir si gaara guddoomiye madaale runtii arrintii maalmo hore culummadu ay ka hadlayeen ee baraha bulshada lasoo dhigay ee anshaxxumada ahayd ee xaafadaha lagu qabanahayay dumar iyo rag inta laysku keenay waxyaalo aan sharciga islaamka ku bannaanayn oo guddoomiyuhu maanta uu ka hadlay iyo sidoo kale mootadii labalugaaleyda ahayd ee gabar iyo wiil isla saaran waayahan baraha bulshada lagu arkahayay ayadana uu ka hadlay waxaan leenahay maamulka gobolka banaadir ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka allah idiin saaro waa in sidaas oo kale waxa ummadda akhlaaqdeeda iyo diinkeeda dhaawacahaya mas-uuliyad baa idinka saaran culummadana sidoo kale mas-uuliyad baa ka saaran mujtamacana qof kasta mas-uuliyaddaas qayb buu ku yeelanayaa waxaan marka uga mahad celinayaa runtii oo aad iyo aad aan ugu faraxsannahay iqbaalka degdega ah ee waxa weeyaan ka yimid inay ka hortagaan waxyaalahaas dhallinyarada iyo akhlaaqda dadka muslimiinta lagu fasaadinayo ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka allah idiin saaraan leenahay waa arrin aad iyo aad muhiim u ah waxaanan leenahay waxayd gudateen waajib idin saarnaa ayaad gudateen mas-uuliyadda dadka ay saaran tahana waxaa loo baahan yahay sidaa iyo si la mid ah inay ula dagaalamaan waxyaabaha munkaraadka ah waxaan sidoo kale rabaa inaan ugu naseexayno dhallinyarada wiilal iyo gabdhaba in ilaahay ka baqaan subxaana watacaala fasaadka inaan laga qayb noqon inaan la taageerin in la taageero dadka diidan fasaadka iyo munkaraadka mujtamaca muslimiinta dhexdooda lagu faafinayo marka waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ha lala dagaalamo hana laga hor yimaado munkaraadka iyo fasaadka si waxa weeye diinkeenna iyo akhlaaqdeenna noogu dhowrsanaadaan owlaadaynana ay noogu badbaadaan ciqaabka ilaahay subxaana wa tacaalana looga badbaado ummaddana dhammaan qof kastoo muslin ah waajib waxaa ku ah in la garab istaago wanaagga iyo qofka u taagan xumaanta joojinteeda oo aan la garab istaagin qofka fasaadka u taagan ummadda inta damiirka leh diin iyo akhlaaqda ka naxayda fara badan sidaas daraaddeed qof walba uu nasiib darrayay kugu dhicin hana noqonin sharta midka u taagan ama taageera ilaah weyne asmaadii sifaaddiisa waxaan uga baryayaa inuu ilaahay weynaa barakeeyo go'aanka geesinimada leh oo maamulka gobolka banaadir ay qaateen wajazaakum allaahu khayran aan leeyahay waa go'aan geesinimo leh culimmadana waa ku mahadsan yihiin dhab ahaan ayadoo gobolkii ay ka istaageen oo ay baaqa uga dirayeen ay ka soo tageen oo ay joogaan kenya gaar ahaan mombaasa in haddana ay weli hadalkii ay mid kale kusii kaabayaan waa arrin mudan in looga mahadceliyo culummada laftooda waana mid guud ama shaqo guud oo culummada u wada taalla maxaa yeelay waxa waxa loo dhibayo waa dadka diinkoodii la fasaadinayo inay arrintaasi ka dhiidhiyaan waa waajib diineedoo saaran maamulkana waa ku mahadsan yahay si la mida odayaasha waxgaradka bahadii tacliinta ayaga laftooda waxay qaateen go'aankii uga aadanaa iyo taladii uga aadanayd cid allaale ciddii waajibka u qumta oo u istaagtaana waxay mudan yihiin in looga mahadnaqo sidaa darteed waxaanu leenahay maamulka gobolka banaadir iyo guddoomiyihiisaba iyo cid allaale ciddii munkarka ka hortagta wanaagga iyo macruufkana faraysa waa mahadsantihiin waa mudantihiin in laydiin mahadceliyo waa sidaasoo aad uga sii dhowaataan ilaahay idankii inaad guulaysataan oo aad ku guulaysataan inaad munkarka ka hortagtaan ayaanu idinkaga rajaynaynaa inuu khayrka alla idin waafajiyo baan alle idin weydiinaynaa maamulada kale oo dhan ama mid heer gobol ha noqdo ama mid heer deganba ha noqdo ama mas-uuliyiin sarsara ha noqdaan waxay dhammaantood sheegaan inay mas-uuliyadi ka saaran tahay inay dadka u ilaalinayaan diintooda dalkooda dantooda inay ka shaqaynayaan ummaddaanina waxay haysataa ugu muhiimsan waa diin sidaas diinta ugu ilaaliya guddoomiyuhuna waa mahadsan yahay ilaahay khayrkaaga ha badiya baanu leenahay wanaagga halkaa kaga sii dhowow dhallinyaradana rag iyo dumarba waxaanu ugu naseexaynayna inay ilaahay ka baqaan inay ilaahay ka baqaan munkarka inay iska daayaan waxaa aad iyo aad uga xunnahay inay jiraan maanta dad guddoomiyaha kula dagaalamaaya ama ku eedeynaya munkarka aad iyo aadka u foosha xun ee magaalada muqdisho ku soo kordhay mowqifkii wanaagsanaa oo ka qaatay dad ku eedeynaya ayaa aad iyo aad u soo badanaya oo baraha bulshada muxuu ahay dad caanka ah ay ku eedeynayaan guddoomiyaha tuhamo iyo eedeemo aan sal iraad lahaynna u saaraya dusha ayagoo intaas ula jeeda in munkarka uu reebaayo uu guddoomiyaha oo ka aamuso marka guddoomiyaha waxaa leenahay ajir xisaabso wax alla wixii kugu soo gaara dariiqaas alla subxaana wa tacaala aad ku taagan tahay ku sabar wajazaaka allahu khayran wabaaraka fiik